You're listening to 3CR.
Community Radio.
855 AM.
bismillahi raxmaan dhegeystayaal shaqaayaha qiimaha kale waa tiriisa codka afka soomaaligan xamdi axmed cali aan la socodsiin habeen kastoo talaadada sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan brogram xiisa ayaan caawa runtii idahaynaa bajetkii federaalka ayaa shaaca laga qaaday waan la soconaa arrimaha dhaqaalaha iyo waxaa jira bal waxyaalaha uu taabanhayo iyo waxa ugu dambeeyey ayaan idinla wadaaga hadduu ila yidhahdo ee dhegeysi wacan dhegaystayaal waa tiriisa codkabka soomaaliga xamdi axmed cali la socodsiina habeen kastoo talaado ah sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka soo dhawaada Eh, dhegaystayaal waxaa wax yar ka hor nus saac meelahaasoo kale ka hor eh, mise hal saac hal saac cafwan cafwan sidii toddo- waxay bilaabatay toddobadii barkii sida caadadu tahay talaado eh, bisha may marka ay marka taba tahay eh, talaadada labaad iyo talaad- waxna talaadada saddexaad waxna formula jira uu lagu sameeyo ayaa shaaca laga qaadaa dhaqaalaha ay dowladda dhexe ay ugu talagashay eh, eh, sanadka soo socda Eh, u- sida eh, d- dad badan ay ogyihiin eh, d- d- dowladdu waxay ururisaa lacagaha sida dadka canshuurta dadka laga qaado eh, waxyaalaha kasoo gala kambaniyada iyada ay leedahay dowladdu ay leedahay iyo eh, waxyaalaha adug kala bedelan lacagaha markii la ururiyo ayaa markaa deedna eh, lagu wadanka lagu maamulaa oo lagu loo eh, eh, adeega lagu bixinhayo iyo mashruucyada la samaynhayo ayay dowladdu markaa eh, shaaca ka qaadaa eh, sanad kasta oo ay leedahay Eh, waxa lacagta horta soo gashay ay qi- ay qiyaasayso inuu soo galay ay sheegaysaa hadduu wax hoos oga dhacayo hadduu wax kor oga dhacayo uu waxna ku kordhahayo waxaa kaloo iyadana ay sheegaysaa adeegyada sida ay u kala horumarinayso iyo waxyaalaha ay xoogga saarayso waxaa in badan baryahan aad iyo aad looga hadlaa ee waxa la dhaho cost of living maciishada nolosha ayaa adkaanaysa Eh, waxyaalihii marka hore kasoo bilowday eh, covid nnetenkii uu raad reebay haddana dagaalkan ukraine uu kusii daray ukraine iyo russia uu kusii daray haddana mid kasii daran oo dadka qaarkood ay u arkaanba inuu yahayba dagaalkii adduunka oo oo kale oo bilowday dagaalka ay iskula jiraan eh, maraykanka iyo iyo israa'iil oo dhinac kasoo jeeda iyo iran oo aad iyo aad adduunka raadin ugu samaynaya khaasatan maadaama uu meesha dagaalku ka socda ay tahay meesha uu da- uu shidaalka adduunka batroolka intiisa ugu badan uu ka soo baxo marka taas ayaa markan maciishada noloshii aad raadin ugu samaysa oo dowladdu doonaysa marka inay baalansi garayso waxaa kaloo iyadana mar kastaba dowladda ugu jirta eh, diiwaankeeda ama qorshaheeda oo aad iyo aad weliba ay- aynan lisla la- inaha yaraatee aynan aan- aan la yarayn karin waxaa weeye waxa la dhaho sicir bararka Eh, waxaan ognahay eh, wadamadii aan ka nimid iyo kuwa hadda aminkan jiraba waxaa sicir bararka la dhaho inuu yahay wax kheyru caadi ah oo gacanta ka baxa oo meelaha qaarkood jawaano lagu qaadi Eh, sicir bararku waa ka lagu sheegay waa saas weye lacagtii baa waxaa lagu qaadi boorso ruux baa rabax yar inuu gato markaasuu yuu boorso lacagtii wixii lacag ku sheegtay ku qaadaya oo iska waraaqa noqday boorso weyn maraha qaarkood xataa kaba sii darama dee wax weyn guri haddaad gadanayso waxaa laga yaaba inaad gaari ku qaadaba marka waa wax aad u qaab daran weeye oo eh, wuxuu un keenayaa sicir bararku qiimihii lacagtii ma kordhin laakiinse laftigeedii baa kordhay oo bararay wixii eh, lacagtii meeshii shay lagaa siinhayey eh, kasoo qaad eh, haddaan soomaalihan usacna shilin hal shilin lagaa siinhayey ayaa laga yaabaa inuu sanad kadib uu isu bedelo toban shilin haddee kii asagana toban shilin la siinhayena markaa waa inuu noqdo boqol shilin kii eh, eh, boqol shilin la siinhayena waxaa laga yaabaa inuu noqdo eh, eh, laba kun oo shilin ama shan kun oo shilin wax lamid ah marka macnaha waxaa weye qiimihii lacagtii uu ruuxu wado eh, ama uu haysto ama accounti ugu jirto ama guriga ha u taalo ama jeebka ku haysto way badatay si kheyru caadi bay u badatay laakiinse waxa ay u goynayso ma- ama waxa ay tarayso ma kordhin bal waxaa laga yaaba inuu hoos usii dhacayba oo wixii awal ay qaban jirtay wax ka yar inay macnaha usoo goynayso hadday noqoto cunto hadday noqoto dhar hadday noqoto eh, wax maarata hanti oos gadanayo marka taas ayay eh, dowladda australia iyo dowladaha daladahan dalalkan eh, dhaqaalahoodu horka mare la dhaho ay runtii aad iyo aad ula dagaalamaan marka hadday dowladdu tiraahdo markay tiraahdo dadka maciishadii waa adkaanaysa inaanu ka dabcinaan rabnaa oo marka macnaheedu tahay dadku inay u sahlanaato khaas dadka ay dhibayso eh, inay cunto gataan inay dhar gataan inay gaariga shidaal ku shubtaan inay eh, waxyaalaha asaaska ah Eh, waxaa aad marka idan looga cabsan inay intay lacagta eh, badato uu markaa dadku ay eh, si kheyru caadi ah eh, ama kheyru mas-uul oo kale haddii la dhaho ay tahay u isticmaalaan in marka dadkii eh, alaabtaa gadahayay ay intay yar kala bataan ay dhahaan "Ah, waxoogow lacag aan ka urursana meeshan oo ay qiimihii marka kor u qaadaan marka dadkiina maadaamay lacag soo gelayso aynan ka fiirsanin oo aynan dib uga istaagin ay isla markaaba iyaguna ay dhahaan ha shaygii eh, tobanka doolar la siinhayey koo iyo toban baa laga dhiga "Ah, iska bixi Eh, shan iyo toban baa laga dhiga haye iska bixi in la dhaho marka waxyaalaha marka dowladdu ay ku xakamayso waxaa ka mid ah saan horaan maalmo usbuucyadii hore aan ka hadalnay eh, xakamaynta dadka lacagtu ay haystaan oo nasiib daro dadka ugu badan ee waxgata ee arintaasi la raba in loo isticmaalo ama ay wax ka qabtaan waa dadka caadiga ah ama wax la dhaho shaqaalaha caadiga ah dadka ugu badan waa dadka shaqaalaha caadiga wey lacagta ugu badanna meeshaas ka timaada dukaamada iyo wax kastoo la gadahaya dadka ugu badanee wax ka gata ama cunto ha noqoto ama dhar ha noqoto ama waa dadka waxaa weeye dadka caadigaha weye ee lacag badan ha soo gelin marka mar kasta oo kuwa lacagta lagu yareeyo waa mar kasta oo dukaamadu in wax laga gato ay ku adkaato oy markaa qiimihii hoosu dhigaan oynan badinin oyna kordhinin oo mataqaana ayna dhihin un mataqaana aan ka faa'iidaysan ayna dhihin markastoo dadkaasi lacag badan ay gacantooda soo gashana waa mar kastoo ay badanayso in ay si sahlan u gataan ay lacag u bixiyaan oo dadkii dukaamada iyo wax gadahayena ayagana ay inta hunguri qaado ay qiimihii kor u qaadaan oy markaa u maleeyaan wax kastoo ay dadkii ku dhahaanba inay bixinayaan marka dowladdu markasta waxay isu dheelitiraysaa marka arrintaasi ma aho un keli ah dadkii way rafaadsan yihiin maciishadii baa adkaatay cuntadii baa adkaatay kan kan in la sameeyo xataa mushaarka naftigiisa ka mid tahay markii dowladdu xataa ay leedahay shaqaalaha dowladda iyadu taas iyadaa gacanta ugu jirtaa oo say doonta u siin karta mushaarkooda ama hadday sharci rabto inay soo saarto oo tirada kambaniyada waxa la dhaho australia waxaa ka jira waxa la dhaho low income baa jira sorry minimum wage minimum wage minimum wage waxaa weeye ruuxa saacaddii intaa ka yar laguma shaqaalayn karo meesha uusan dalal badan oo loo arka hadin hormare sida maraykanka o kale arrintaa ayna ka jirin ruux dhan baa laga yaabaa ruux intuu shaqaalaysto inuu yidhaahdo ma igu shaqaynaysaa heshiis inuu kula galo maraykanka o kale haddaan kasoo qaadno laba doolar saddex doolar wax noocaas kale saacaddii ma igu shaqaynaysaa inuu ku dhaho laakiinse australia taa kama suurtagabayso waa laga yaabaa ruuxu inuu dhaho shaqa noocaas oo isku duuduuban shaqadaas ii qabo markaad dhammaysana intaasaan ku siinhayaa intaasoo boqol wax noocaasoo kale ah oo markii haddii saacadihii ruuxan ay ku qaadatay haddii loo qaybiyo laga yaaba inay aada u yaraato shan doolar iyo wax la mid ay noqoto iyo wax ka yar ay noqoto laakiinse se ma dhihi karo saacadiiba intaasaan ku siinhayaa shaqadaas ii qabo ma uu dhihi karo waa agenista lowey sharciga iyo kasoo horjeedaa marka taas marka iyo naftigeedu haddii ay dowladdu tiraahdo inay wax ka qabato damacdo oo tiraahdo dadka mushaarka la siinaya waa in kor loo qaado waxaa iyadana laga cabsanaya inay lacag badan dadka gacantinta u gasho ay markaa deedna iyaguna si mataqaana yar xadgudub ah ay u isticmaalaan oo u kharash gareeyaan markaa sicir bararka inuu gacanta ka baxo isku duuba marka waxyaalihii budgetka hadda uu wasiirka dhaqaalaha ama tresharaha uu shaaca ka qaaday baarlamaanka uu akhriyey waxyaalihii aan ka soo koobay ayaan idinla wadaagaya waxaa ka mid ahaa horta wax la dhaho waxaa xoog la saaray oo weliba ay dowladdu ballan qaaday inayna taabanaynin wax la dhaho negative gerin negative gerin waxyar waa idin yar sharxi waxa uu yahay laakiinse waa arrin runtii muddo dheer dheer jirtay waxaa madaaligta markaan baaritaan samaynayey waxaa layidhi kun sagaal boqol soddon iyo lixdii waa dagaalkii labaad ee adduunka ka hor yuu soo bilowday bahalkani marka waad garan kartaa wax intaa soo jiray oo dadkan mataqaanaa hadda austraaliya joogoo dhan iska midda kuwan yararka iska joojiya kuwa duqeyda ah ay u isagoo jira ay u yimaadeen in la dhaho waa laga takhalusi oo haddana weliba khaasata dadka aanu dhahno australiyaanka aanu dhahno ama oziga ama waxaan dhahna asalkii dadkii dhulkan dee macnaha kasoo jeeday yurub iyo ka yimid england ka yimid wax ay ku soo koreen ay kusoo barbaareen oo noloshooda ka ahaa way adag tahay in in laga takhaluso la dhaho waa tibaryo un la dhaho arrintaa waa la joojiyey walidaabaa mar kastoo la isku daro la isku dayo iyadoo uusan dad badan uusan saa faa'iido ooga helin dhibaato weynna u keenta dhaqaalaha lacag aad u badan oo hayr caadiha ay ku baxdo ay dowladda kaga baxdo dadka faa'iida ka helana ay aada u yaryihiin ayay haddana mar kastaba adag tahay arrintaas in wax laga qabto ninkii ugu dambeeyey ee ka dhigay doorasho yidhi arrintanaan ka qabanayaa wuxuu ahaa bill shorton waana waxaa la aaminsan yahay doorashadaasi oo aad iyo aad ay ahayd inuu ku guuleysto laybar buu ahaa inuu ku waayey arrintaas darteed oo uu yidhi waxbaan ka qabanaya wuxuu yidhi negative geerinka ayaan reform ku samaynaya waxbaan ka bedelaya tan ra-iisul wasaarahan hadda antony albanisina doorashadii hadda soo socday markuu kambaynkeedii socday ayaa doodii markii la doodaya waxaa lagu yidhi ra-iisul wasaarow miyaa taaban maadaamuu ninkii isaga ka horreeyey ee rabay inuu noqdo ee ku faylgaroobay uu ahaa uu ahaa uu ahaa ninkii la dhihi jiray bill shorton u ahaa wuxuu uu ballan qaaday inaanan arintaasi aanan aanan aanan waxba ka samaynaynin doorashadan hadda haddaan ku guulaysto waxba kama taabanaya biil marka waxaa la leeyahay hadda arrintan uu yidhi waxbaan ka qabanaya inay tahay wax la dhaho ballan uu ka baxay oo kale ballan uu ka baxay marka eh, taas ayay dowladdu hadda marka tiri waxbaan ka bedelaynaa inkastoo laleeyahay sidii la rabay ee dhabta ahayd oo wax ka darid quman oo si fiican shacab looga qabanaya inaynan ahayn haddana se inuu ra-iisul wasaaruhu u dhiigrado inuu arrintaa taabto ayaaba iyadana wax weyn ah oo iyadana ka dhexin waxaan rabaa marka inaan in yar aan eh, idinka taabto waxa ay tahay eh, eh, eh, waxa la dhaho eh, negative gearing Eh, waxa la dhaho negative gearing eh, wax yaroo bareega ayaan gelayaa cafwan eh, markaasaan sii wadaynaa arrinta eh, dhegeysi wacan ha cafwan waxoo yar ayaa soo dhex gashay Eh, haddaan dib ugu noqdo eh, waxaan ka hadlaynay eh, halkani waa trisia codka afka soomaaliga oo naga dhegeysanaysaan muujada dheerarkoodi iyo sideed boqol konton iyo shan sidoo kale shabakada internetka trisia org au live adduunka soo meel kasta ood ka joogtaan ka dhegeysan kartaan ilaa isbuucna slash soomaali haddaad ku dartaan ama aad google weydiisaan trisia somali ilaa isbuuc ayuu ku jiraya ood ka dhegeysan kartaan Eh, haddaan ku noqdo marka arrintii aan ka hadlayay negative gearing ay dowladdu tiri way taabanaysaa muxuu yahay negative gearing negative gearing runtii waxaa weeye nidaam asalkiisii loogu talagalay in uu xoojiyo inay eh, ba- guryaha ay la dhiso la dhisaya bataan oo dadku aan awoodin inay gurigooda iyagu yeeshaan eh, guri ay kiraystaan in la dhiso meesha macnaha ay dowladdu ahayd inay guryo dhisto oo dadku markaa kiraystaan ama dowladda guryaha dhisa lagu tiirsanaado in la sahlo dadka awooda inay guryo dhisaan oo markaa deedna ay badiyaan laba saddex afar oo marka ay kireeyaan deedna oo dadka deedna aan awoodin inay guri gataan ay, ay, ay kireystaan macnaheedu isku dubo inay guryaha kirada ah la badiyo ujeeddadu taasay ahayd maxaa marka la, la samaynaya waxaa la samayni ruuxa kasoo qaad eh, mushaarkiisu u yara kala qaybsami karo dadka mushaarkoodu lowga yahay arrintaa kama faa'iidaysan karaan laakiinse ruux mushaarkiisu yara sarreeyo haddaan kasoo qaadno waktigii ay soo bilaabato oo kale ruux uu ahaa eh, dadka hayga ah konton kun sanadkii wax noocaasoo kale u ahaa haddase waxaan dhihi boqol kun iyo wixii ka badan ruuxii mushaarkiisu yahay yaa marka wuxuu samaynayaa guri buu qaadani Eh, waxaan la dhaho mogajka ama interest lagu qaatay eh, eh, eh, deynta lagu qaato oo kale guri buu qaadanaya kasoo qaado kale gurigii markuu qaato ayuu eh, wuxuu ka kireynaya marka ruux buu ka kireyn waa gurigii u qaatay mogaj buu ku qaatay lacagta markaa eh, wuxuu rabaa ruuxa eh, kirada kasoo gelaysa iyo inuu uu- ay, ay bixiso eh, mogajkiisii lacagtii uu bangiga siinayey eh, eh, bishii la arkaba inay go- inay bixiso markaana deedna waxna oga soo hadho oo uu markaa ku eh, gurigii ku dayactiro Eh, u- muhiimadda ugu weyn ee markaa ay xo- ugu yar ay raadinayaanna waxaa weeye gurigiibaa haddee us- yaa ruuxi usoo hadhaya u joogaya waxaa laga yaabaa markaa iyadii la joogo inuusan faa'iida ka helaynin oo uu un kiradii lacagta uu bangiga siinhayo iyo lacagta eh, ruuxa kirada ah uu bixinhayo markii eh, la kala jaro inuusan waxbaba kasoo hadhin hadduu kasoo hadhana inuu un yahay wax un gurigii hagaajintiisa iyo dayactarkiisiiya oo kaleeta ah saa daraaddeed ayay marka ay- eh, ayaa dowladdu marka waxay tiri in ay u ogolaato in ay canshuurtii ay bixin lahaayeen dadka ayaga ah, si loogu booriyo inay guryihii kirada guriga kirada inay sameeyaan oo markaa dad kaleeta uu kiraysto hadduu rabo xataa mid kalena uu ku daro oo ay dad badanna ay sameeyaanba in marka eh, loo sameeyo wax la dhaho negative gearing negative gearing marka muxuu yahay kasoo qaad ruuxii wuxuu eh, eh, sanadkii eh, mushaar buu qaatay wuu shaqeeyey mushaar buu eh, eh, qaatay mushaarkii baa marka waxaa lagu yeeshay eh, toban kun oo dollar inuu bixiyo oo oo- oo canshuurtii ah markuu sanadkii dhammaaday tobankaa kun ee dollar haddii uu lacag ku kharash gareeyo gurigii asaga ahaa say doontaba ha noqotee tobankii kun ayuu ka jari oo noqonaysa sidii eh, waxaa la dhahoo kale eh, markaad shaqayso eh, wuxuu doonaba ha noqdee wixii lacagaha oo kaagaga baxday shaqadaasi waxaa lagu ogol yahay inaad canshuurta dowladda intaada siin inaad ka jarto sababtoo inaad kasoo qaad eh, shaqada aad qabanayso gaari baad u isticmaashaa waxaa aad u yaqaana dadka eh, eh, small businesska oo kale ama tagsiilayaasha baa hadda garanaya oo oo ah eh, self employed ah self employed baa ujeeda small business uma jeeda self employed dadka self employedga ayaa mar- wax kasta oo uu shaqadaas si uu u qabto uu uu isticmaalayo gaariga uu isticmaalayo batr- gaariga naftigiisa batroolkiisa alaabta uniformka waxaasoo dhan ayuu eh, ama hadday g s tda dhahaan qaybta g s t bar ka jari wixii g s tda g s tda ka jari waxaan kalena wuxuu ka jarayaa eh, wixii eh, costiga ayay noqonaysaa marka tanna waa sidii oo kale wey gurigu guri aad ma aho u isticmaalaysay shaqadaadii laakiinse waa guri aad adugu gadatay ood adigi mu- aad ka qaadanayso eh, marataqaana kiro markaasaa waxaad marka tiri kiradii iga soo gelaysay kuma filo gurigii eh, eh, kharashkii iga gelay ama ha noqoto lacagtii bangiga aad siinaysay ama ha noqoto eh, inaad dayactirkiisi wuxuu doona ha noqdee marka sanadkii haddii marka ay toban kun ka soo qaadoo kale ay gurigii kaa gashay eh, oo inkastoo gurigaasi uu adig guri aad leedahay u yahay oo haddii aad kasoo qaado labaatan sane kadib ama soddon sane ka- aad dhammaysto oo dhowr boqoloo kun oo adigu aad leedahay uu yahay haddana waxaa lagu ogolaaday inaad lacagtii aad cashuurta ee dowladda aad siin lahayd aad tiraahdo negative gearing baan u isticmaalaya oo gurigaas aan aan anigu leeyahay een kareeyey ayaa lacagtii dheer lacag dheeraada ayaa igaga baxday ee tii iga soo gelaysa wax ka badaba igaga baxday saa daraadeed dowladdiiba marka sidaa markii loo fiiriyo dowladdii ayaad ka jaraysaa canshuurtii aad siin lahayd arrintii marka hal mida kuma koobsanin kuma koobanina waxay noqotay inay dad ay gataan laba guri saddex guri afar guri ilaa kuwa qaarkood labaatan guri oo kale iyo wax ka badanba inay ku sameyn oo investment ay noqotaba oo dadka qaarkood ay ku taajiroobeen tiibaa marka marka weliba guryihii ay qaaliyoobeen oo dadka dhalinyarada weliba ay ku adkaatay gurigii inay xataa galaan oo ay- ay moogajkiiya ka qayb qaataan ayaa marka la damcay in wax laga bedelo saan sheegay maadaama arrintan qod- qodobo dhee- dhii- ay qodobo- qodo- qodobadeeda ay dheeraysatay oo saan sheegay eh, s- boqol sano ku dhowaad hadda waxay ku dhowdahay boqol thirty sixkii hadday ahayd eh, waaba haa waxay ku dhowdahay boqol sano ay ku dhowdahay boqol sano aga heday yay maraysaa mansooba gaadhiba eh, yay yay kusii socotaa eh, eh, ayay kusii socotaa marka arrin saa u socota way adkaatay marka aad bay u adkaatay waa saa aan marka sheegay eh, qolada keliya ah eh, ninkii keliya si toos isugu dayay arrintaa inuu wax ka qabto bill shorton buu ahaa waxaana loo argminsan yahay doorashadaasi inuu ku luusgareeyey arrintaa darteed ra-iisul wasaarahan marka hadda antony albanisi maadaama arrintan ay tahay arrin in badan oo laybarku ka fikirayay oo dadka ugu badan ee arrintan ka eed sheegtana ay yihiin laybar sababto laybar wuxuu matalaa dadka inta badan low, low income-ka aha iyo eh, workerska shaqaalaha iyagana low, shaqaalaha guud ahaan iyo dadka low income-ka ee wage-ka ku, ku nool ay marka rab inay wax ka bedelaan aadna moodid inay dadkii badankood inayna fahansanayn iyo waxa ay tahayba aynan arrintan rabin in la taabto oo iyagii doorashadii ay ku luusgareen hadday taabtaan waxaad moodaa marka hadda in ay u aragtay layba haysta ra-iisul wasaaraha hadda jooga arrintaasi inay wax iska bedelahayo oo uu- uu- ay dadku u dulqaadanayaan inuu arrinta haddana dib loogu noqdo marinta waxaa la sameeyey hadda eh, way cusub tahay intii aan ka dhegaystay wuxuu talasharow shaaca ka qaaday inuu yidhi wixii hadda jira oo- oo oo negative gearin ah ruux hadduu hadda dhul uu- property uu leeyahay guryo intuu dhisay uu saa eh, negative gearin uu sameeyey ama uu samaynhayo oo kolba uu leeyahay haday laba sano uu haystay saddex sano afar sano shan sano hadduu haystay oo haddana laga yaabo sanadka dambe inuu dho haddana sidoo kale ay u dhacday lacag baa iga go'day oo uu saa u isticmaalahayo waxaa la yidhi lama taabanayo laakiinse waxalla wixii ka dambeeya hadda ayaan macnaha raayay raadeen lagu sameynaya lacagtii miyaa la yaraynhayaa wax baan u malayn inuu ahaa lacagta eh, negative geerinka ee loo ogol yahay ayaa eh, limid la saaraya ma ho- hadda ma garanaya wuxuu limid ku yahay waase arrin dadka arrimahan aad ku fiiriya ay leeyihiin inayba xataa dowladdu diyaar garoodo inay taabato arrintaasi oo ay dib u booqato oo ballantii weliba ay qaaday doorashadii hore ay ay jabiso eh, eh, u egtahay inay jabinayaan inay arrin aad iyo aad u weyn ay tahay.
You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
marka midaasi qalbiga lagu haya lala socdo waa waa arrin mataqaanaa eh, eh, ka qaadanaysa eh, aad maqlaysaan iyadoo la sheegayo maalmahan soo socda Eh, waxyaalaha kale iyadana ay u- ra-iisul wasaa- eh, eh, trasharuhu uu xooga saaray waxaa ka mid ahaa eh, in uu iyadana lasii kordhinhayo eh, lasii socodsiinhayo waxa la dhaho free type eh, eh, fee Eh, macnaha eh, typeka markaan waddanka anugu imaanayay taybku muxuu ahaa lacag la-aan Ta- jaamacaduhu intooda badan baaba lacagaan laaan korosida jaamacadaha laga sameeyaabaa intooda badan lacag la-aan ahaa beri dambaa la bilaabay inay deyn lagu qorto ardada Ee, ee, tayfafkuna muddo dheer bayba isaga socdeen maadaama oo loo arkayin xirfad baa lagu bari laakiinse ayna shaqo ku siinaynin aada u sarreysa oo mataqaanaa shahaado oo laleeyahay ruuxani waa professional laleeyahay oo degree oo kale maadaama ku siinaynin shaqo un ay tahay saa looma sii qadarin jirin marka waxay ahayd meel dadka ee, qiimaha industry uga qayb qaataan inay dadku mataqaanaa ay ay bixiyaan ay ay maaragtay ayna lacag bixinin wax yaroo fee ahoo waxaan rumaya saddex boqol iyo afar boqol iyo shan boqol iyo waa la- waad bixin laakiinse fee oo kooraskii oo totaalka ahaa oo lagugula xisaabay ma uusan ahayn muddo hadda eh, eh, eh, laga joogo marka weliba waxaan rumaya dowladdii hore ay ka dhigtay si almost sida jaamacadahoo kale ay ka dhigtay oo private oo kale laga dhiga lacagaha sida jaamacadahoo kale loo bixinayo arrinta ugu weyn ee keentana waxaa weeye inay dad badan dad maxaa hadda la sheegaa dadka lacaga ugu badan qaata hadda guud ahaan eh, average isku celcelis inay yihiin dadka tradiga la dhaho oo dadka faananka wata ee intay bartaan skillka ga- ee gacanta ah ama ha noqdo plumberka ama ha noqdo electrician ama ha noqoto eh, guryaha dhisida maartaqaana waxa la dhaho eh, eh, maxaa la carpenter waxaasoo dhan intay bartaan ay ayay marka haddana lacag aad u badan sameeyaan meesha kuwa eh, dhowr sano jaamacad dhiganayay oo deyn lagu yeeshay aad u fara badan oo laga yaabo konton kun lixdan kun inay gaadho eh, mushaarkooduna uu ka bilaabanhayo eh, meel hoose konton kun in yar uu u soconayo markay dhowr sano shaqeeyaan oo shaqeeyaan hadday nasiib leeyihiin laga yaabo inuu gaadho xataa kuwan mushaarka ay qaadanayaan oo laba boqoloo kun iyo boqol iyo konton kun iyo wax lamida sanadkii marka taasaa ka mid ahayd marka waxyaalihii in dib loogu noqdo keentay laakiinse dhibaatadeedu iyadana uu keenay marka dowladda waxay bilowday inay si kumeelgaara federaalku ay tiraahdo teefafka ee, waxaan ka dhigaynaa lacag la-aan waxyaala ruuxu uu contribution oo bixinaya mooyeen lacag la-aan baa laga dhigi marka muddo go-an bay ahayd tii haddana dowladdu waxay shaaca ka qaaday federaalku inay haddana sii fangaraynayso oo arrintaa ay sii kordhisay waqtigoodii oo ay sii soconayso inuu free fee type ay sii jiraan waxaa kaloo iyaduna uu eh, thrasher wuxuu shaaca ka qaaday in eh, kun doolar eh, la- lagu soo dari doono waxa la dhaho taxi offset markuu ruuxu uu canshuurta sanadka- sanadka samaynayso eh, xisaab celinta eh, sa- canshuurta aad bixintaada markaa tax returnka aad samaynayso waxaa jirta eh, ilaa xad ayaa lagu ogol yahay inaad eh, adoon rasiidyo haynin inaad tiraahdo eh, waxaas baa igaga baxay si aan shaqada u qabto Eh, eh, eh, wixii intaa ka badan waa inaad rasiidya keento ood u keento accountantiga aad tusto ama adigu aad hayso oo ilaa toddoba sano laga anytime lagu weydiin karo oo lagu dhihi karo eh, keen laakiinse in waxaa jirta loogu talagalay si sahlan in loo sameeyo oo haddaad tiraahdo declare garayso inaad arrintaasi ay kaa baxday oo sidan iyo sidan iyo waxaa aad u isticmaashay in aan lagaa rabin receipt arrintaasi markii hore intay taagneed hadda ma xusuusto waxay dowladdu gaadhsiisay hadda waxaa la yidhi kun marka ruuxu eh, sanadkan hadda laga wixii ka dambeeya hadduu canshuur markuu tax return samaynhayo ilaa kun dollar inuu asagoon receipt tusin oo ama keenin ama aan soo hordhigin qolada i t o-ga tusin inuu kaleem garayn karo oo uu dhihi karo waxaa igaga baxday eh, businesskii aan qabanayay iyo shaqadii aan qabanayay waxay todoba noqotee ayay igaga baxday inuu hayn karo waxaa kaloo iyadana ay dowladdu shaaca ka qaatay laba boqol iyo konton oo sanadka dambe eh, 27 ka eh, bilaaban doona markaana ilaa waqtiga laga bilaabo permanent ba noqonaya oo ruuxa eh, loo soo celinhayo canshuurtii marka ruuxu canshuurtii u sameeyo oo uu xisaab celiyo hadduu eh, noqoto shan boqoloo doolar maataqana ama lix boqoloo doolar eh, in laba boqol kontontii laga jaro loo soo celinayo dib loogu soo celinayo oo directy oo sida Eh, waxyaalaha kale asna uu ka hadlay thrasher waxaa ka mid ahaa eh, waxaan healthiga iyo iyo medicare iyadana Eh, waxaad ogtihiin laba siyaalo bay dadku eh, medicareka oo dowladdu ay subsidy ku samayso oo ay bixiso lacagtiisa intiisa badan laba si bay dadku uga qayb qaataan qolo waa dadka eh, maartaqaanaa eh, shaqeeya oo darajooyin lacago- mi- lacagahoodu ay qaataan ay kala yihiin waxay sameeyaan co contribution wax la dhaho marka eh, waxay ku ay ka bilaabataa eh, labaatan iyo eh, eh, soddon iyo kow soddon iyo laba agaheeda ayay ay ay ku ka bilaabanaysay meesha la raba inay wax ka bixiyaan something wax noocaas oo kale inayaan maranaya arrintii marka eh, eh, waxaa laga soo dhigay eh, eh, eh, waxaa lagu soo yareeyey labaatan iyo shan ha markay ha waxay bixinayaan soddon iyo laba doolar bay ha ayay bixin jireen markay ay daawo gataan eh, eh, soddon iyo laba doolar ayay yay bixin jireen oo ka- ay ka qayb qaadan jireen daawadan ay gadanhayaan oo ay ku dari jireen eh, dow- dowladdu waxa ay bixinayso tii waxaa lagu soo yareeyey labaatan iyo shan baa laga soo dhigay marka beri horena mar baa la yareeyey haddana waa lasii yareeyey labaatan iyo shan doolar ayuu marka ruuxu waxa uu uu ku uu ku- ku- ku darhayo waxaan malanaya inay xusuus sanadkii hore bay ahayd doorashadii hore Eh, waxaa la yidhi waxa ugu badan ee ruuxu uu bixinhayo b s p ga waxa la markuu gadanhayo si kastaba ha noqdee waxaa weye soddon iyo laba doolar iyo cagta soddon iyo kow iyo lixdan sentin weeye hadda tii waxaa lagu soo yeeray labaatan iyo shan doolar macnaha labaatan iyo shan doolar ka badan ma bixinaysid markaad ka qayb qaadanayso daawo aad gadanayso aad qayb ka bixinayso Eh, midan kale ee iyadana sidoo kale ee midda kale lagu gato waxaa weye dadka duqayda ah iyo dadka aan shaqaynaynin ee concessionka haysta ayagu mar kastaba waxay bixiyaan toddoba toddoba doolar iyo toddo- toddobaatan senti sideed doolar wax ka yar ayaa iyagu bixiyaan mar kastaba tii marka waxba iskama bedelin iyada waxna laguma darin waxna lagama yaraynin Eh, waxaa laga yaaba dad badan hadda oo inaynan runtiisa ogeyn oo concession weliba haysta sababta ay lacagta ay ay raqiiska ugu tahay eh, markay gadanhayaan eh, eh, eh, maartaqaana daawada farmasa marka gadanhayaan Eh, waxaa weeye waxaa asaas u aha in ruuxu hadduusan shaqaynaynin oo concession card u haysto ama ruux duqa uu yahay oo benshinka haysta inuusan toddoba doolar iyo toddobaatan senti toddoba doolar iyo toddobaatan senti ka badan uusan bixinayn waxa ugu badan uu bixinhayo inay noqoto un intaas hadday lacagtu waxa uu gadanhayo intaa hadday ka yar tahay intaa intaa ay tahay barmalan ayuu bixinaya haddiise ay intaa ka badato intaa unbuu bixinaya marka taana iyadana wax iska bedelay ma jirto oo sidii ayay ahaanaysaa Eh, waxaa kaloo iyaduna ay dowladdu sheegtay in eh, xaggan maxaa la dhihi jiray eh, korontada eh, maadaama enerjigi uu qaaliyoobayo in dadka laga caawin doono oo laba koor eh, sanadkii toddobaatan iyo shan doolar ay dowladdu ka bixinayso taasoo sanadkii isku noqonaysa boqol iyo konton doolar isku noqonaysa Eh, waxaa iyadana kaloo la sheegay in eh, waxa la- waxaa jirta la dhahaa waan xusuustaa waqtigii lagu soo daray waxaan mid dowladdii john howen hadda malaya medicare levy eh, medicareka dadka inkamkoodu uu sarreeyo eh, waxaan mid lixdan kun iyo toddobaatan kun meelahaas meyaa sanadkii ayaa waxaa laga jaraa canshuurta eh, lacag eh, la dhaho loogu talagalay medicareka oo levy oo medicareka lagu lagu kabahayo ayaa laga jaraa tii waxaa lagu soo eh, lo- loo soo eh, dadkii waxaa la yareeyey to- afar doolar iyo adu shan doolar eh, sh- eh, shan boqolkiiba shan wax ku dhow ayaa hoos loo dhigay macnaheed waxaa weeye haddii awalto aad ahay dadkii bixin jiray eh, medicare levigaas laga jari jiray waxaa laga yaabaa hadda inaadan bixinin oo waxaa hoos loo dhigay eh, waktigii uu bilaabanayay haddaan mitaal hadda soo qaato oo kale waa mitaal ahaan haddii ay ahayd ruuxii konton kun qaadanaya mushaarkiisa uu yahay ayaa leviga marka laga jari jiray hadday ahayd waxaa laga yaabaa hadda in la yidhi hadda lagama jaraayo ruuxii konton iyo shan kun bixin qaadanaya mushaarkiisu yahay ama lixdan kun uu yahay oo kale unbaa laga jaraya taasna iyadana waxyaalaha waxaa ka mid ahayd ay dowladdu shaaca ka qaaday ee uu eh, sheegay Eh, waxaa kaloo iyadana ha ku jirtay arrin kaloo iyadana aad eh, loogu waajahayo xagga haweenka eh, haweenka eh, eh, jihadooda Eh, waxaa la ogyahay adeegyada eh, eh, hoose ee la dhaamo adeega eh, serviceka la dhaamo adeega eh, sida eh, aged careka oo kale neersiga eh, macalinimada waxyaalahaasoo dhan eh, eh, waxaa aad ugu badan haweenka haweenka ayaa si khayru caadiya ugu badan waxaana guud ahaan ay yihiin iyadana lagu ogyahay inay yihiin kuwa ugu mushaar yar Uh, waa arrin muhiima in la fahmo shaqooyinka muhiimka ugu muhiimsan ee runtii dadka adeega u qabta sida jaalkeerka oo da- da- ciyaalka em, dadka da- danyeera sida eh, dadka duqeyda aidkeerka dadka danyeera sida dadka xanuunsan dadka danyeera eh, neersigada oo kale kalkaalisada danyeera iyo macalimiinta iyadana kuwa ciyaalka eh, wax- eh, eh, waxbara waa waa mehel- meelo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah haddana waa kuwa mushaarkoodu uu ugu hooseeya guud ahaan markii laisku dardaro industriyada kuwa mushaarkooda ugu hooseeya weeye taas marka ayay dowladdu beryahada dowladda waliba khaasatan laybarku ay rabeen inay arrintaa wax ka qabtaan waxaa marka hadda sameeyeen waxaa ka mid ah in ay eh, shan iyo toban inay taan u malanhayaa boqolkiiba shan iyo toban in mushaarkooda kor loo qaado macnaheedu waxaa weeye maadaama adeegyada hadda aan sheegnay intooda badan ay yihiin eh, waxyaalo dowladdu ay fuliso hadda neersiyada oo kale oo isbitaalada oo intooda badan dowladdu gacanta ku haysa hadduu eh, qol meel ay tahay federaalki gobolka wuxuu yahayba agecareka asna waa sidoo kale jaalkeerka baraabad waa jiraan laakiinse adeyn lacagtu waxay iyadana ka timaadaa maadaama ay tahay halkaas ayay marka ay dowladdu wax ugu darahayaan oo u kordhinayaan si dadkaasi eh, levelka shaqada ay qabanayaan muhiimnimadooda se u muhiimsan tahay haddana dad khaas ah oo haweenka ah ay raadin ku samaynayso inta badan in marka mushaarkoodii kor loo qaado shan iyo toban eh, ayaa loogu kordhinayaa oo u sameeyey dhegeystayaal waa tirisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali aan la socodsin habeen kasoo talaadaha sideedii barka ilaa sagaalka iyo barka waxoogo yaro bareeg ayaan gelaynaa kadib ayaan haddana soo noqonayna bal wixii kale ee iyadana warar ee cusbaa wadanka gudihiisa iyo dibaddaba ee dhegeysi wacan dhegeystayaal waa tirisa codka afka soomaaligana xamdi axmed cali la socotin habeen kastoo talaada sideed iyo barka ilaa sagaalka iyo barka dhegeysi wacan waxaad naga dhegeysanaysaan mowjada dheerarkeedu sideed boqol konton iyo shan a m haddii aad radio access u leedihiin ood ka gaariyaad inta badan gaariyadii baa laga dhegeystaa ee, dadka ee, taksiilayaasha iyo uber driverska iyo habeenkii kuwaasa ugu badan ee soo dhowaada waan islaamaya haddii aad eh, eh, ka dhegeysanaysaan online-kan waad ka dhegeysan kartaan meel kastoo adduunka aad ka joogtaan 3c r org au slash life haddaad dhahdaan waqtigan haddaan ku jirno meel kastoo adduunka la joogo programkan afka soomaaliga ku baxaya ayaa ka socda stationka laakiinse haddaad rabtaan usbuuc kadib inaad dhegeysataan sii dhegeysataan slash somalia haddaa ku dartaan ama 3c r somali dhahdaan ilaa asbuuc ayuu ku jiray inta laga gaaray talaadada dambe marmar baan bodcast ahaan u geliyaa markaan waqti u helo laakiinse baryahan dambe aad umaana gelin baltaana waan isku diyay kan hadda maadaama uu muhiim yahay bajetka iyo arrimaha uu ka hadlahayay oo u baahan yihiin dadkeen runtii in la fahmo oo lala qabsado wadankan khaasatan aanu joogno oo nidaamyadiisu uu nidaam aad u muhiima yahay aad u adagna u yahay dhegeystayaal waxaan kaloon rabaa marka inaan arrin kale oo iyadana muhiim ah oo usbuucan eh, dhacday inaan idinla wadaago taasoo khuseysa wadankan australia samayntinki- samay- samaysinkii wadankan australia waxaa laga yaba inayna maqalba xataaba dad baa laga yaba inay dhahaan inayba ahayd maalinka asaga ah inay noqoto bay ahayd maalinkii australia laakiinse for some reason ma noqoto ma garanayo waxyaala kaleeta maalmo kale lagu dagaalamaa oo xataa ay dadka eh, indigenouska ahaa ay necab yihiin ay ka dagaalamaan Eh, eh, lo- eh, lo- lo- dad- dadkan lagu caamiyaa maalinkase la dhihi karo inuu yahay maalinka ugu muhiimsan ee ka muhiimsan somehow for, for whatever reason maba la xusaba Ma- arrintaas maalinka ayaan rabaa marka inaan idinla wadaaco maxay tahay maalinkaasi waa sagaalka may sagaalka may oo hadda ku dhacday waxay ku aadanayd maanta waa labi iyo toban saddex maalmood eh, eh, mise afar maalmo yahayd ka hor miyay ahayd waxay ku aadanayd eh, allahu mustacaan sagaalkii waxay ahayd sabtidii bay ahayd sabtidii hadda lasoo dhaafay ayay ahayd sagaalkii may maxaa la xusay hal mid baa la xusayay weliba midda ugu muhiimsanayd waxaad maysaa lama xusaynin hal mid baa laga xusahayey waxaa laga xusahayey ma inuu ahaa maalinkii uu eh, waxaa baarlamaankii u horreeyey ee australia baarlamaankii ugu horreeyey ee australia ayaa wuxuu fadhiistay laguna aasaasay magaaladan melbourne khaasatan xaafadda carlton actually dad badan oo radio hadda iga dhegeysanaya ama dhegeysan doona ay degan yihiin meeshan hadda anigu studioga aan hadda joogana aan aad uga fogeynba aad iyo aad ugu dhowba aad buuba ugu dhow yahayba waxyar baa loo soconaya waxaa la dhahaa melbourne exhibition center ama melbourne exhibition building waa building taariikhi aha oo ku jira eh, bilimada adduunka heritageka aha oo eh, eureka maxaa- muxuu ahaa eh, eh, eh, wa- wa- way jaraya un-ta meelaha ay ictiraafsan tahay inay yihiin meelo taariikha oo adduunka muhiim u ahaa oo aan s- si doona loo bedeli karin oo ay tahay muuqaalkooda iyo si dhismahooda dhismahooda in la ilaaliyo ay tahay waxaa la dhahaa melbourne exhibition building baa la dhahaa 1901 markay australia dowladda da- qaranka australia la dhaho dalkan haddaan dib u yar noqdo wadankan australia waxaa la qabsaday oo dadkii yurub ka yimid ee ingiliishka ahaa asalkoodii ay wateen ama ay u- u shaqaynayay waxay qabsadeen eh, 17 something 17 1780 something bay haysa qabsadeen adugu eh, boqol sano agaheeda waqtiga asaga ah oo hadda laga joogo hanmi laba boqol iyo konton miya meelahaasoo kaleetaba yaa yaa laga joogaa ayaa l- wadanka la qabsaday oo dadkii lahaa eh, aboriginka indigenska laga qabsaday laakiinse markii la qabsaday waxaa la ahaa gobollo eh, yarin yar u samaysmay oo markaa asaga hadda dowladda isu imaanaysay lix ahaa lixdaa gobol gobol kasta wuxuu ka tirsanaa oo hoos tagahaya london wuxuu ahaa eh, g- eh, meel ay london leedahay oo london laga maamulo ayagoo dhanna darism bay ahaayeen mooyeene wax kale oo ka dhexeeya ma jiro qolo walbaba eh, eh, waxay ka- ka- ka shidaal qaadanaysay london iyo toos uga shidaal qaadanaysay 1901 1901-gii ayaa marka waxaa la sameeyey ama u dhashay federationka australia australia inay isu timaado oy dhahaan war bal aan xidhiir la lahaano london oo boqol- waxay inoo yihiin ha inoo ahaadaan laakiinse marka u horeysa aan inagu isu tagno oo m- inagu aan dowlad ho- samaysano hoos ah dowladdaasoo markaa deedna haddana aada xagga haddaan rabna xataa oo- oo london hoos tagta laakiinse meeshan un aan dhammaanteen isgarab yaacayno aanu marka hore inagu bal isku wax isku dubarridano taasaa marka waxaa la dhahaa 1901 kii constitutionka australia ay hadda aanu ku dhaqanno la sameeyey oo laisku waafaqay federationkii u dhacay ama dowladdan dhaho commonwealthy baad maqlaysaa marra qaarkood la isticmaalo commonwealthy loo isticmaalo ama federal australia ayaa bilaabatay marka markay bilaabatay arrinta xiisaada leen raba idinla wadaag waxaa weeye ma aho keli ah inay melbourne ahayd baarlamaankii ugu horreeyey ee australia in uu ku samaysmay ama laga sameeyey ama uu fadhiisan jiray melbourne weliba labaatan iyo lix sano uu fadhiyey ma aha keli ahee wakhtigaa asaga ahaa melbourne iyo waxaa sida haddaba u tartamaan sydney ayaa tartami jiray ama victoria iyo new south wales laakiinse wakhtigaa asaga ahaa yaa dad badnaa melbourne iyo sydney waxaa dad badnayd oo ka dad badnayd melbourne ayaa ka dad badnayd sydney yaa dhaqaalo badnaa labadooda waxaa dhaqaalo badnaa melbourne ayaa ka dhaqaalo badnayd sydney marka markii layii laisku waafaqo layidhi gobol aanu federal samaysano oo baarlamaan samaysano dabcan sydney iyo melbourne isu qabtay sydney iyadoo dhahaysa annaga waxaa nahay asalkii baanu nahay kan kan kan nahay ayaa waxay dhaheen waa inuu annaga magaalo madaxdana laga dhigo wadanka australia ee cusub ee qaranka cusub ee la samaynayo melbourne waxay tiri maya annagaan idinka lacag badan annagaan idinka dad badan waa in marka anagaan idinka qurux badan magaaladanadu magaaladiina ka qurux badanta inay ku jirtay u badan tahay ayaa annagaana laga dhigayaa baa lihi meesha marka laisku qabtay markaasaa heshiis baa la gaadhay heshiisii lagu gaadhay baa waxuu noqday in melbourne marka ugu horeysa laga dhigo isagu meel gaadha inta meel rasmi a laga samaynayo waxaa kaloo iyadana laisku waafaqay in laga dhigo new south wales laga dhigo baarlamaanka cusub new south wales la geeyo laakiinse hal shardi baa lagu xidhay oo ah mida dhashay cambeera dhashay kaasna wuxuu yahay in ay sydney u jirto boqol iyo lixdan kilomitr ugu yaraan sydney magaalo madaxdaas new south wales laga samaynayo waa inay sydney u jirto boqol iyo lixdan kilomitr ka yar iyo ka badan macnaha boqol iyo lixdan kilomitr ka yar waa inayna u jirin si macnaha aynan aynan galbaabaha galbaabaha u gashanin oo aynan aynan raadin hayru caadi aynan ugu samaynin macnaha adugu un weeye mataqaanaa dowladda sida magaalada maamulkeeda councilka waxaas adugu wixii la mid ah dabcan markii dambe dowlad baa loo sameeyey oo waa kan ladha a c t la dhaho australian capital territory waa dowlad gaaroo madax banaan ismaamul sorry ma madax banaan waa ismaamul bay leedahay dowladda dhexamaysa hoos timaada new south wales wax tala ah oo toos ay ku leedahay ma jirto laakiinse haddana si indirect xataa raadaynan ugu samaynin ayaa waxaa layidhi waa inaynan meeshaasi noqonin meel sydney ku dhex taalla iska badaa inay ku dhex taalle waa inayna boqol iyo lixdan kilomitr ka yar waa inayna u jirin marka heshiiskii lagu heshiiya markaasaa noqotay la hirgeliyey inay marka u horeysa la isugu yimaado melbourne lagu meesha keliya waxaa la yidhi dadku isugu imaan kareen waxayba ahayd baa layidhi oo labayo toban kun oo yaa timid si ay uga qayb qaataan furitaanka baarlamaanka u horreeyey melbourne exhibition building yay ahaydba qaranka dhan meesha keli aha ee qaadi kartay dadka tiradooda intaa ay tahay marka melbourne baa marka waxaa loo qaatay in marka hore lagu bilaabo laakiinse aakhirkii new south wales ay noqoto meesha uu baarlamaanku uu degahaya ee dowladdu maarata iyo ay degayaan laakiinse iyadana shardi inay boqol iyo lixdan kilomitr ka badan waa inay magaalada u jirto laakiinse qorshuhu ma ahayn baa layidhi markii ugu horreysay inuu labaatan iyo lix sano ay degaan anigu hata runtii way igu cusbayd labaatan iyo lix sano inuu baarlamaanka australia ama dowladdii australiaba federaalka ay deganayd melbourne runtii waa igu cusbayd ma moodeynin inay maxaan moodayo in muddo yar inay markii horreysay in laisugu yimid markii dana wax laisku dabartay okay aan aadna sidin cambera oo la diyaariyey inay ahayd baan moodayay maya cambera diyaarinteeda la bilaabay markaasaa waxay qaadatay waxyaalo badan bay qaadatay waxaa kaloo dhacay dagaalkii koowaad adduunka waxaan idhi nineteen o onkii bay bilaabatay markaasuu nineteen fourteenki waxaa weeye saddex iyo toban sano kadib waxaa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka ay isku dhaceen britain australian ay qayb ka ahayd marka taas ayaa waxay raadeen ku samaysay dhisidii iyo dhammaystirka magaalada cambera waxyaalaha aas-aaskeeda ah sida baarlamaankii hore oo hadda laftiisa laga guuray oo baarlamaan cusub baa loo guuray baarlamaanka hore oo jira dhisidiisa iyo wixiisaba waqtigaa qaatay sidaas ayaa marka waxay qaatay labaatan iyo lix sano ayaa magaalada melbourne baarlamaanka fajiray arrinta kale xiisaha leh aan ogaaday baaritaankii maanta aan sameynaya wuxuu ahaa baarlamaanka wuxuu ka bilowday weligii waxaan maqli jiray un inuu baarlamaanka uu meeshii ugu horreysay ee baarlamaanka federaalka uu ka biloobay ama la isugu yimid inuu ahaa melbourne exhibition billan oo carlton ku yaalla laakiinse waxaan moodaya inuu halkaa marka fadhiyey intii uu joogay maya way arrin way sabras garaysay maya maadaama uu baarlamaanka ka weynaa baarlamaanka federaalka uu ka weyn yahay baarlamaanka gobolka baarlamaanka federaalku wuxuu u wareegay meesha markaa baarlamaanka gobolka uu deganaa ay haddana weli uu degan yahay labaatan iyo lixdaas sano baarlamaanku eh, federaalka wuxuu fadhiisan jiray meesha hadda uu baarlamaanka victoria uu fadhiisto ee spring street ku taala baarlamaanka victoriana wuxuu fadhiisan jiray eh, meeshan hadda aan ka hadlayna buildingkan melbourne exhibition building marka markaad si u fiiriso waxaad moodaa baarlamaanka victoria in maadaama show afgembi waxa u eg lagu sameeyey inaynan sheeganinba maba sheegtaanba markii eh, lagu riixay meeshaasay tageen weligay ma maqan iyagoo sheegaya xataa iskuma faanaan maba in baarlamaankoodii sha waxay dareemayaan in baarlamaankoodii mar laga qaatay oo la fooriciyey Ma- marka somehow baraar ma ku faraxsano ayaan ka dareemayaa marka ma weligay ma aanan maqan arrintaas oo la sheegahayo laakiinse xaqiiqadu waa saas ay ahayd, waa dhab bay ahayd baarlamaankii victoria maadaama uu ka yaraa baarlamaanka federaalka ah ayaa waxaa loo soo wareejiyey markii hore furitaanka ores wuxuu ka dhacay eh, melbourne exhibition billing buu ka dhacay kii federaalku laakiinse markii dambe caadi uu noqdo inuu u fadhiisto wuxuu u wareegay uu u fadhiisan jiray baarlamaanka victoria xaruntiisii ee spring street ku taala magaalada ku taala magaalada melbourne ee ku dhex taala kii victoriana wuxuu imaan jiray midkan waxyaala la sheegay mar waxaa ka mid ah baarlamaankii victoria aad iyo aad ayuu u necbaa baa layidhi in uu i- halkan eh, me- ka- eh, melbourne exhibition building u yimaado sababtoo ahaa markuu qaboobo yimaadana waxaa li aad iyo aad buu u qaboobaa markuu kulelo yimaadana aad iyo aad buu u kulaa markuu necbaan jireen intii ay meesha fadhiyeen so waxyaalahaasa ka mid a waxyaalaha loo qarinhayo in loo sheegin marka waxaa waa arrin xiise leh runtii baarlamaankii ugu horreeyey australia wuxuu fadhigiisii u horreysay ka dhacay eh, xaafadda carlton melbourne exhibition buu ka dhacay melbourne buuna joogay labaatan iyo lix sano buu joogay eh, ilaa uu markii dambe cambera uga wareegay ga- baarlamaankii victoriana meeshii wa- intii meeshiisii laga soo raray ayuu si ku meel gaar aha ayuu wuxuu u fadhiisan jiray melbourne exhibition, exhibition building dacan labaatan iyo lix sano baan u malaynayaa intuu federaalku uu asna u fadhiisanayay meeshoodii ujeedadan waxay ahayd un ma aho inuu ka muhiimsan yahay ma aho laakiinse maadaamay ka badan yihiin oo mataqaana qarankii oo dhan dee halkaa isugu imaanayo shaqaalihiisa iyo wax walba markii loo fiiriyo dabcan xataa waxaa laga victoria faa'iido kale iyadan inoogu jirta inkastoo markaa asaga laleeya dhaqaalada xoog badnaa gool rush buu ahaa waqtiga adduunka lasaga imaan jiray ee, ee, mataqaana shida bahashan ee, gu- dahabka la raadinaya bay ahayd marka inkastoo aynan victoria aynan aynan cayd ahayn markaas oo lacag ay badnayd haddana haddana waxaa laga yaabaa inay la yiri lacag kheyr caadi ah oo la yiri anaga bixinayna maadaama qaranka oo dhan la isugu imaanayo kolonigii ee, hal midoobahayey ama gobolladii lixda ahaa ee markaa midoobay ee isugu yimid inay ay ay meesha isugu imaanayaan waxaa laga yaaba in laga kiraysto lacag dheeraada la siiyo oo victoria xataa naftigoodu saa ay faa'iidada ugu jirtay marka arrintaas ayaa la xusaya maanta sabtidii hadda marka waxaa joogay ra-iisul wasaaraha australia ayaa yimid eh, eh, melbourne exhibition building oo ka hadlay wixii taariikhdii xusahayey Eh, wa- saana sheegay waxaan aad ogtihiin inuu eh, labaatan iyo lixda eh, january oo ah maalinkii l- uu kabtan cook miyuu ahaa ninkii eh, duulaanka ahaa ee britainku soo dirsaday uu wadanka qabsaday uuna bilowday gumaadkii dadkii indigenouska lagu bilaabay walidaaba marka marka waa maalinkaasa la dhahaa australia day la dhahaa maalinka australia waa maalinkii macnaha australia la helay oo kale waa waxyaalaha dadka aboriginka u necab yihin waxaa ka mid ah subuuc hore eh, maraan ka hadlaynay eh, liibaan baan u shka- u sharxay oon ka hadlaynay waxa la dhaho taranelia waxyaalihii marka orisa ingiriisku uu yidhi waddankanu inuu yahay dul iska marano wax jooga usan jirin markaasay eh, arrintaas marka muddo socotay oo eh, dadkii mataqaanaa iyagiiba la gumaaday oo la qariyey oo la duudsiyey marka dadka indigenous marka xaq bay leeyihiin markay dhahaan anagoo joognaa baana la duudsiyey oo haddana na la gumaaday haddana inaad dhahdaan "Ah, waa maalinkaasaan ku faraxsanna waa maalinkii aan australia haloonnay anagoo joogna waad nagu jeejeysaysaan oo kale marka waxaa isweydiin la runtii waay looga dhigi la'yahay nine of may maalinkii federationka australia u samaysmay maalinkii melbourne la isugu yimid ee dowladdan aan haddu jahawdiya commonwealth ahaa ee adduunka maarta waxaysan ee do- australia isu keentay ay dhalatay sababta loo dabaaldegi laya maalinkaasi waa wax la yaab la way waxaad moodaa inay ay dadkii ay u bartay ee ku jeesjeeska iyo yaraysiga iyo yasidda dadkii waddanka loogu yimid inay u barteen taas oo ay ka ruqila yihiin taas ayaad moodaa meesha inay ka mid tahay waa in arrintaa dadka laga hadlo oo la ogaado Ee, middan kalena inay melbourne macnaha ay ahayd magaaladii eh, ay ugu cusbay runtii waan- inay me- taajir ahaan jirtay waan ogaa laakiin baaritaanka markaan sameynayay tan baa ii soo baxday inay melbourne waqtiga asaga aha ay sydney ka eh, lacag badnayd kana dad badnayd hadda xagga lacagda ma hubo laakiinse xagga dadka sydney melbourne ayaa hadda ku socota haddadan hadda haddaan joogno sanadkan iyo sanadka dambe waxay noqonaysa ma garanaye waxay hadda ku socotaa in ay melbourne ay ka b- weynaato sydney ka dad badnaato magaalada sydney ee, ee, mataqaanaa iyo u socota xagga dhaqaalahana waa laga yaaba iyadana inay gaadho marka arrimahaasna waxay ahayn waxyaalihii ku saabsanaa australia wixigaadii ee dagaalkii baa socda weli ee runtii ee, ee, bariga ka socday ee iran iyo israa'iil iyo maraykanka Ee, waxaa aad looga yaaba inuu dib u bilowdo way is- weli way iskhilaafsan yihiin xabaddu toos weli ooma bilaabin say u istaagtay meel waxaa laba isbuuc ka hor oo kale laakiinse weli maraykan iyo iiraan way isu booteynhayaan inkastoo dagaalkii iiraan iyo labnaan weli u socdo naftigoodu oo sidii u socdo laakiinse haddana se dagaalka weyn ee laga yaaba in adduunka dhan inuu gaadhayo weli waa socdaa dhaqaala wuxuuna ku sameynaya dhaqaalihi adduunkana raadayn aad iyo aad weyn ayuu ku sameynaya dhegeystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga anuu xamdi axmed cali la socodsiinaya intaan ka kulmayno talaadada dambe sidaa iyo maca salaama wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.